bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo koob iyo labaatanaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa casharkii afraad ee ku saabsan saxaabiga weyn ee alrabiic ibnu ziyaad alxaarithi waxaan soo gaadhnay markii magaalada caasimadda u ahayd ee sajistaan ee la dhihi jiray zaranj ee iyo iyo rabiic ibnu ziyaad iyo ciidankiisii asxaabta u badnaa dagaal xoog lihi uu dhex maray kadibna uu arkay ninkii guddoomiyaha ama madaxweynaha ka ahaa gobolka in laga adkaan rabo marka wuxuu ah nin siyaasi oo caqli badane wuxuu codsaday heshiis ayuu codsaday waxaa jira magaalada haddii heshiis lagu qabsado sulxan haddii lagu qabsadana shuruud bay leedahay haddii xoog lagu qabsadana dee xaalad kale ay leedahay haddii xoog lagu qabsado ee ciidanka adkaaday baa si alla siday rabaan ayay ka yeelayaan haddii kale wixii lagu heshiiyo unbaa la fulinaya marka wuxuu codsaday markuu arkay in laga adkaan rabo ayuu wuxuu codsaday heshiis marka heshiiskaas inuu kala xaajoodo uu kala gorgortamo hogaamiyaha muslimiinta ee rabiic ibnu ziyaadna wuu ka aqbalay maxaa jira islaamka dhabta ah ujeedadiisu ma aha in wax la dilo un ma ah islaamka dhabtihi ujeedadiisu in la wax la dilo maaha marar badanna waan sheegnay islaam islaamka dhabta ah dagaal wuxuu u galaa saddex shay mid uun saddex shay ayuu dagaal u galaa mid waxaa weeye haddii ay jirto meel dunida ka mid a oo diidayba in diinta islaamka la faafiyo oo diinta islaamka ee dadka la gaadhsiiyo ama dadkii islaamay ay u diidaan islaamnimadkooda oo yidhaahdaan ama diintaad ka baxaysaan ama waanu idin dilaynaa sidii quraysh ay samayn jirtay oo ruuxii islaamo la dhihi jiray ama islaamkaagi ka noqo ama waa lagu dili halkaa hadday gaadho ee islaamku wuxuu difaacayaa caqiidadii ayuu difaacayaa oo markaas hubka ayaa la qaadanayaa midda kale waxa weeye haddii muslimiinta lasoo weeraro marka tan dadka dhan bay ka dhexaysaayo ciidamada adduunka la samaysanayo o dhan waa waxaa la yidhahdaa gaashaandhigga iyo difaaca iyo ciidamadii difaaca marka tan way sahlantahay waa la wada fahmi ama laftaada shaqsigaaga ha lasoo weeraro ama ha lasoo weeraro dalkaaga eh taa difaacana islaamku wuu qabaa oo waajib buuba ka dhigaya midda saddexaadna waxaa weeye haddee qolo uun cid kastaba ha ahatee ee lagu sameynaya gumaad oo qolo daalimiiniha ay gumaadaysana muslimiinta islaamku wuxuu farayaa inay difaacaan oo ay hubkooda qaataan laakiin waxaan intaa ahayn oo dagaal loo galaa ay ma jirto in uun wax la dilana iyo dhiigna maaragtay islaamka ujeedadiisu ma ah marka markii loo soo jeediyeyba rabiic ibnu ziyaad sulux iyo heshiis markii loo soo jeediyey horuu ka aqbalay amara wuxuu amray alrabiicu marka rabiic ibnu ziyaad meeshan waxaan ka arki doonaa ninkii wuxuu ka ogolaaday inuu la xaajoodo oo sulux iyo heshiis la wada galo laakiin haddana wuxuu rabaa in uusan haddii heshiiskii lagu heshiin waayaba inuu cabsado uusan dagaalkii dib u gelin maxaa jira dagaalka nina dani uguma jirto muslimiintu ee markay dagaalka galayaan aada dhimateen iyo aada wax disheen ujeedadooda maahae waxay ahayd oo keliyata kow dadkan la adoonsan jiray in la xoreeyo marka markaa kadibna ay fursad u helaan inay islaamaan oo caqiidada islaamka ee saxiixa ah inta la baro ay soo islaamaan sidii maanu baa dhacday oo dadkaas oo dhan iyo mandiqadaas kulli way soo wada islaameen waxayna ka mid yihiin dadka muslimiinta ayay ka mid yihiin maanta markii dambena waxaaba ka soo baxay culammadii ugu waaweyneed ee islaamka bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nisaa-i iyo meesha ay ka soo jeedeen meeshaasay ahayd iyo culammadii waaweyneed ee islaamka oydin marka in la cabsi geliyo oo ninkii uusan dagaalkii haddii wadahadalkii lagu heshiin waayo uusan dagaalkii dib dambe uga noqon uu cabsado yaa wuxuu sameeyey waxyaabaha soo socda iyada nafteedu waa duruus ay tahay in laga barto waxayna ka mid tahay xeeladaha dagaalka ee cadowga lagu niyad jabiyo ayay ka mid tahay amara wuxuu amray arabiicu rijaalahu raggiisa wuxuu amray an yucidduu inay aada u diyaariyaan almakaana meesha inay diyaariyaan meesha iyagu ay deganaayeen meeshay joogeen liistiqbaali barwiis barwiis oo ah madaxweynihii gobolka soo dhoweyntiisa iyo markuu imanayo meesha lagu qaabilayo in si fiican loo sii diyaariyo wa talaba minhum wuxuu ka dalbaday raggiisii wuxuu ka dalbaday an yukadisuu inay tuulaan inay tuulaan xowla almajlisi meesha shirku ka dhacayo hareeraheeda oo idil akwaaman buuro oo min juthati qatla alfurus nimankii furuska ahaa ee meesha xoogga ku haystay ee majuuska ahaa ee dabka caabudayay dadkii deganaa meesha ee turkiga ahaana addoonsanayay bakhtigooda in la tuulo oo buuro oo kale laga dhigo kow ta kale wa an yadraxuu inay ku tuurtuuraan calaa jaanibay addariiqi waddada labadeeda dhinac alladii waddadaasoo sayamuru bihi barwiis madaxweynihii gobolku uu soo mari doono ee barwiis la dhihi jiray uu soo mari doono dhinacyadiisana inay ku tuurtuuraan juthatan meydad ama bakhtiyo ukhra oo kale oo manhuuratan la tuurtuuray oo la firdhiyay fii kayri nidaamin si aan nidaam lahayn oon isku aadanayn si xun mid walba meel lagu tuuro marka taas waa mandar ama muuqaal cabsi gelinaya dadka laga dilay tiradooda iyo siday yihiin ee markaas inuu dagaalkii dib ugu noqdo ayay ka niyad jabinaysa labada qolona danbaa ugu jirta inaan dagaalkii lagu laabanin dhinaca kale wakaana wuxuu aha arabiic wuxuu ahaa weli laynogama sheekaynin muuqaalkiisa shaqsi tawiil alqaamati nin dheer oo dheer buu ahaa oo ilaahay dherer uu siiyey kow cadiima alhaamati oo aada u madaxweyn dadka madaxweyne waa dadka caqliga badan shadiida sumra oo aadna maariin u ahoo madow u dhowna wuu ahaa dakhma aljuth dherarka keliyeeta midna waa dherar tanna waxa weeyaan dakhma aljus jutha oo maaragtay weyn marka laf weyn marka lafweyni iyo dherar ayuu isku darsaday oo yabcathu rawca cabsi geliya cabsi ayuu geliyaa fii nafsi man yaraahu qof alla qofkii arka oo cadow ah wuu ka cabsan jiray cabsi ayuu ku beeri jiray falamaa markii dakhala uu soo galay calayhi rabiic barwiis markuu usoo galay irtacadad waxaa gariirtay faraa-isuhu jirhkiisii hilbihiisii ayaa saa yaa saa u geliday caloosha calooshiisii baa saa ugeliday u gariirtay jazacan argagaxoo minhu isagoo uu ka argagaxsan yahay wankhalaca waxaaba soo baxay oo bannaanka u soo baxay cabsi daraaddeed fu-aaduhu qalbigiisii ma soo baxaya beerkaa garaacay markaad cabsanayso wadnaha ku garaacayo rug rug rug rug rug ku dhahaya sidii isaga soo baxaya oo kale wankhalaca waxaaba soo siibmay oo bannaanka usoo baxay oo cabsida daraaddeede mana soo bixinaya yani aad buu usoo u garaacmay unbaa laga wadaa fu-aaduhu wadnihiisii halacan cabsida badan ayaa halaca la yidhaha min mandari alqatla dadkii la dilay ee meydkii mandarkoodii aragtidoodii markuu arkay ayuu aada u cabsaday falam yajru kuma dhiiranin cala dunuwi inuu usoo dhowaado minhu rabiic inuu usoo dhowaado ma ku dhiiranin wakhaafa wuxuu ka cabsaday wuu cabsaday oo falam yataqadam horay uma soo soconin limusaafaxatihi si uu u gacan qaado uuba ka cabsadayba ma gacan qaadin wa kallama wuu la hadlay barwiisu rabiic ayuu la hadlay bilisaanin carab ayuu kula hadlayoo muta mutalijlijin kara ra-san ama shigshidaya shigshigaya oo hadalka uu ka soo bixi la-yahay hadalkiibuu kari la-yahayba isagu markiisii hore ma ahayn qof shigshiga ma ahayn laakiin qofka markay cabsidu ka badato hadalku kama soo baxayo hadal isku aadanna ma dhihi karayo mutalajlijku waa kaas wa kallamahu wuxuu kula hadlay bilisaanin carab mutalajlijin oo hadalku ka soo bixi la-yahay oo hadalku sidii la rabay uu uga soo baxaynin oo shigshigaya hadalku uu kala googo-ayo multaathin oo shigshigaya waa isku mid labadan eray hadalkii sidii la rabay ugama soo baxay wasaalaxu wuxuu kula heshiiyey saalaxa wuxuu kula heshiiyey ninkii ahaa barwiiskii calayhi hu oo rabiica wuxuu kula heshiiyey calaa an yuqadima inuu siiyo isagu oo barwiisihi lahu rabiic alfa wasiifin kun wiil oo kuray ah wa calaa ra'si kulli wasiifin wiil kasta madaxiisana ay saaran tahay jaamun koob oo min adahabi dahab ah fa qabila wuu aqbalay alrabiicu ninkiiba isagaa soo jeediyey kaasaa soo jeediyey barwiiskiibaa soo jeediyey faqabila wuu ka yeelay wuu ka aqbalay alrabiicu rabiic wasaalaxa barwiisa wuxuu kula heshiiyey calaa daalika arrinta ayada intaa unbaa laga qaaday magaaladiina way ka baxeen laakiin dadkii lama taabanin waxba lama adoonsanin xoolo lama qaadanin wax kale intaa bes wa fi lyowmi taali maalintii taa ku xigtay heshiiskaasi u dhacay maalintii ku xigtay yaa dakhala wuxuu soo galay alrabiicu rabiic ibnu ziyaad almadiinata magaaladii ayuu soo galay yaxufu bihi isaga oo ay hareeraha ka socdaan haada almowkibu jamaacadaas intaa la eg oo min al wusafaa'i wiilashii kurayga ahaa ee kunkii bayna tahliili lmuslimiina isagay muslimiintuna ay laa ilaaha ila allah leeyihiin iyo wa takbiirihim iyo allahu akbartoodii fa kaana wuxuu ahaa yowman maalin buu ahaayo mashhuudan caan ah oo la yaqaano oo min ayaami illaahi maalmaha ilaahay ka mid a dalla wuxuu ahaaday uusan iska bedelin marka fiiri rabiic yaa diray rabiic ibnu ziyaad jihaadka yaa u diray waxaa u diray cumar ibnu khataab baa u diray weliba sida laga fahmayo waxa u diray waqti hore buu u diray oo markii saas loo magacaabayba maxaa jira wuxuu ka mid ahaa wufuuddii magaalada madiino timid ee u tahniyeynayay in sayidina cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu uu noqday amiir almuminiin amiir almuminiin uu noqday marka waxa weeyaan waa bidaayatu khilaafati sayidina cumar ayaa la diray ninkani marka tobankii sane ee sayidina cumar uu xukumayey iyo ma aqaan labiyo tobankii sane ee cuhmaan radia allahu tacaala canhu iyo muddadii dheerayd ee iyaduna uun hadda mada madaxa kuma haya intii sayidina cali uu xukumayey ilaa laga gaadho waqtigii reer banu umaye ay la wareegeen xukunka intaas ayuu isagu kusii maqnaa un jihaadkii marka isagoo sidee ah yaa waxaa u imanaysaa ee fariin ka socota mucaawiya radia allahu tacaala canhuma intaas maalintaasuu ka warhelaya dalla wuxuu ahaa uusan iska bedelin alrabiic ibnu ziyaad sayfan seef buu ahaa muslatan oo galla galkii laga bixiyey oo fii yadi lmuslimiina muslimiinta gacantooda ku jirta islaamka ayuu u shaqaynaya uu maaragtay jihaadka ugu jiray seeftaasoo yasuuluuna muslimiintu ay ku qahraan ay ka uga adkaadaan bihi seefta calaa acdaai illaahi cadowga ilaahay assawlatu oo ficilkan yasuulu uu ka imanayo waxaa weeye micnihiisu assadwatu waalqahru maaragtay ka adkaan ka gacan sarayn weeye marka waa tashbiihun hadda isagu seef ma ahayne waxaa laga wadaa uun sidii seeftii oo kale ayaa uun allah subxaana wa tacaala isaga iyo ciidankiisii ayuu wuxuu siiyey guul oo guushaasoo laga guulaysanaya dowladdii furus oo marna ahayd majuuska oo dabcaabidka ahayd marka kalena gumaystada ahayd ee daalimka daalimadda ahayd ee dadka dulminaysay marka oo kow aan ogolayn diinta islaamka in la faafiyaan aan ogolayn dadna gumaysanaysa marka labadaasba ay keenayso inay muslimiintu ka xoreeyaan dadka dalla wuxuu ahaaday uusan iska bedelin alrabiic ibnu ziyaad sayfan seef inuu yahay muslatan oo galla oo galka laga bixiyey oo fii yadi lmuslimiina muslimiinta gacantooda ku jirta seeftaasoo yasuuluuna bihi ay uga adkaanayaan ay uga gacan saraynayaan calaa acdaai illaahi alla cadowgiisa oo nimanka dabcaabidka ah fa fataxa wuxuu u furay oo usoo qabtay wuu usoo xoreeyay lahu muslimiinta almuduna magaalooyin fara badan wa waliya lahum wuxuu wakiil uga noqday uu madax uga noqday lahum muslimiinta alwilaayaata gobollo idil waaye gobollo dhan ayuu muslimiinta kusoo wareejiyey oo gacanta muslimiinta soo galay xataa intii ayuu hawshaa sii waday jihaadka ah iyo faafinta islaamka iyo furashada iyo ballaadhinta dowladda islaamka xataa intii aalal amru talada muslimiintu ay ku wareegtay ilaa bani umaya qoyskii reer bani umaya ay ku kaga wareegtay oo khilaafa raashida intay intay ka wareegtay mulkun caduud ay ku wareegtay boqortooyo la kala dhaxlayo fa wallaahu waxaa madax uga dhigay oo soo magacaabay mucaawiyatu ibnu abi sufyaan yaa madax wuxuu uga dhigay ee rabiic khuraasaan dhulka khuraasaan la yidhaah waa dhulkan oo idil hadda mar kastaba aan sheegayno oo lixdan dowladood ee laysku yidhaahdo mar asia alwusta baa la yidhaah marna asia suqra asia alwusta ama asia maaragtay yani asia alwusta iska dheh ama central asia waa lixdaas dam iyuu madax uga dhigay bayda hase ahaatee annahu rabiic lam yakun ma uusan ahayn munsharixa sadri mid ku faraxsan lihaadihi lwalaayati magacaabidan loo magacaabay inuu gobolkaas madax ka noqdo mid ku faraxsan maahayn waqad zaada isagu wuxuu rabay inuusan meelna madax ka noqonine isagu jihaadka sii wada unbuu rabay waqad zaadahu waxa usii kordhiyey inqibaadan jidh isgelin inqibaadka waxaa la yidhaha markaad waxaadan rabin ood nacayso laguu sheego ood jidhka isgeliso inqabada waa sidaas inqibaadan jidh isgelin oo wuxuusan raalli ka ahayn minhaa magacaabidaas in uu nacay iyo wa kurhan nicitaan laha iyadii uu nacay waxaa usii kordhiyey hee anna ziyaad ibna abiihi ninkii la dhihi jiray ziyaad ibna abiihi oo nin khatara ahaa oo ciraaq iyo dhulkaasoo dhan wakiil uga ahaa mucaawiyat ibna abi sufyaan ninkaasi oo ahaa axada kibaari wulaati bani umaya qoyska reer bani umaya ee marar badan aan soo sheegnay ee reer bani haashim ay ishayeen ee la ficiltamayey lana xifaaltamayey M- oo yacni ka mid ahaa ee hogaamiyaashooda ka mid ahaa yaa bacatha ilayhi wuxuu u soo diray ziyaad ibni abihi yaa bacatha ilayhi wuxuu u soo diray rabiic ibnu ziyaad kitaaban qoraal oo yaquulu fiihi uu ku leeyahay qoraalkaas ina dhab ahaantii amiira almuminiina amiira almuminiinka oo mucaawiyat bin abi sufyaana ya'muruka wuxuu ku amrayaa uu ku farayaa an tastabqiya in aad ee baaqi ka dhigto aada hayso al asfara wal abyada wax alla markii aada intaad jihaadka gashaan wixii haniimo aada soo heshaan wixii lacaga wixii dahab iyo fudda ah ha qaybinin oo ha siinin nimanka mujaahidiinta ha siinin abadan kuwaas dowladda iskale dowladda u soo dir wixii unoo kale oo maaragtay nool ah mood iyo nool baa la yidhaahdaa xoolaha wixii aan lacag ahayn wixii kale u- u qaybay mujaahidiinta laakiin wax alla wixii lacaga dowladda u soo dir buuri saasaa lagu amrayaa buuri ina amiira almuminiina amiira almuminiina oo mucaawiyata ibnu sufyaanihi ya'muruka wuxuu ku farayaa an tastabqiya inaad reebto oo aadan qaybin al asfara waxaa la wixii midabkiisu asfarka yahay huruudda uu yahay waa dahabka eh wal abyada wixii cad waa qalinka eh oo min khanaa'imi alxarbi dagaaladan aad ku jirtaan hanimooyinka aad ka heshaana libeyti maali lmuslimiina dowladda dhexe kaydka bangiga dhexe ee dowladda saas hadda magacaas weeye beytulmaal beyti maali lmuslimiina ee muslimiinta maalkooda guriga lagu hayo waa bangiga dhexe eh aada u hayso oo wataqsimana aada u qaybiso maa siwaa daalika wixii labadooda ka soo hadhay bayna almujaahidiina mujaahidiinta aada u qaybiso warqad sidaas ayaa loo soo diray waxaana u soo diray ziyaad ibnu abiih isla kolkii nin waxaa dan kale maahane fa kataba isna wuu qoray rabiic ilayhi ziyaad ibnu abiihi wuu u qoray yaquulu isagoo leh innii anigu wajadtu waxaan ka helay kitaab allaahi kitaabka ilaahay ee qur-aanka waxaan ka helay casa wajalla ya'muru isagoo amraya bikayri maa amartanii adigu waxaad ifartay bihi waxaad adigu afartay waxaan ahayn waxaad isoo fartay waxaan ahayn inuu kitaabka ilaahay ifari ayaan anugu arkay buuri wixii adigu aad ifartay oo calaa lisaani amiiri almu'miniina amiiri almu'miniin oo mucaawiye ah adoo afkiisa ku hadlaya wixii aad ifartay oo ah waxalla wixii maaragtay lacaga oo dahab iyo fiddo ah annaga noo soo dir wixii kalena mujaahidiinta u qaybi waxa wax ka duwan ayaan kitaabka ilaahay anigu ku arkay buuri sidaa darteed anigu waxaan raacayaa waxa kitaabka ilaahay ku qoran warkiinana kuma jiro saas weeye uma markaa kadib naadaa fi nnaasi dadkii ayuu u yeedhay muxuuna ugu yeedhay aniqdu war usoo kallaha calaa khanaa'imikum haniimadiinni usoo kallaha oo faqduuha qaata marka amarkii ziyaad ibnu abiihi isagoo ku hadlaya afka mucaawiya radia allahu tacaala canhu waa diiday ninkaas uma markaa kadib arsala wuxuu usoo diray alkhumusa khumus bay lahaayeen dowladda dhexe khumus bay leedahay xoolahaas marka la qaybiyo khumus bay leedahay shan meeloodow meel ayay leedahay ilaa daari lkhilaafa khilaafada caasimadeedii oo fi dimashq ku yila ayuu usoo diray walamaa markii kaana uu ahaaday yowmu ljumucati maalintii jumcada ah alladii jumcadaasoo talaa ku xigtay wusuula haada alkitaabi qoraalkan soo gaadhitaankiisa isaga uu soo gaadhay ee lagu amrayey wax khilaafsan waxa ku qoran kitaabka ilaahay jumcadii ku xigtay markii la gaadhay kharaja wuu soo baxay alrabiic ibnu ziyaad ila asalaati salaaddii jumcada ayuu usoo baxay fii hiyaabin biidin maryo cadcad isagoo qaba oo kafankii oo kale ah wa khataba annaasa dadka ayuu u khudbeeyey khudbata aljumucati jumcada khudbadeedii ayuu u khudbeeyey uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi markuu khudbadii dhammeeyey ayuha naasu dadow dadka muslimiinta ee jimcada soo xaadirayow innii anigu qad maliltu alxayaata nolosha waa nacay khalaas nolol waa nacay aniga marba hadday saas noqoto kitaabka ilaahay la khilaafi aniga waa nacay noloshaan ma rabo oo nimankii madaxda ahaa ay ifarayaan wax khilaafsan sariixa alkitaab kitaabka ilaahay wuxuu qorayay si toosa u khilaafaya wa innii anigu daacin waan ducaynayaa bidacwatin duco ayaan ku ducaynayaaye fa aaminuu aamiin dhaha calaa ducaa'i ducadayda aamiin ii dhaha isagaa is habaaraya isagaa is maaragtay habaarna ma aha adigu waa kan uma markaa kadib qaale wuxuu yidhi allaahuma allahayow in kunta haddii aad tahay turiidu bi khayran mid khayr ila doonaya haddii aad tahay faqbidnii ilayka ilaahayow iqibdo ilaahayow nafta iga qaad caajilan si dhaqso ah hayra aajilin adoon dib ii dhigaynin ilaahu dib ha ii dhigan ilaahu cimrigayga ilaahayow noloshan waa nacay mar hadday sidaas noqotayba oo kitaabkii ilaahay la khilaafayo oo madaxda ay khilaafayso fa aamana annaasu dadkii ayaa aamiin yidhi calaa ducaa'ihi ducadiisii ayay dadkii aamiin yidhaheen falam taqib ma dhicin shamsu daalika alyowmi maalintaa iyada ee jimcadahu ducaynaya qorxadeedii ma dhicin xataa laxiqa ilaa uu gaadho uu ku biiro uu ilaa uu ku wareego alrabiic ibnu ziyaad bijiwaari rabbihi rabbigiisa agtiisa uu ku wareego oo uu ka geeriyoodo ayaa laga wadaaye maalintiiba wuu geeriyooday marka dadkaas asxaabta ee saa u dhaqmaya waxa weeye taariikhdooda markaan akhrisanayno iyo markaan inagu is egno sida sida aynu nahay iyo sidaynu nafta iyo nolosha u jecelnahay yaan waxaan arkaynaa sidaynu uga fognahay ruuxdii maaragtay diinta islaamka sidaan uga fognahay ninkaasi wuxuu nolosha u nacay oo ilaahayow ilaahay u baryey inuu nafta ka qaado waxa weeye wuxuu arkay uun isaga oo si toosa loo khilaafayo kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu